iyadoo ay jiraan xarumo caafimaad oo si bilaash ah ay dabiib caafimaad uga heli karaan bulshada ayaa haddana waxaa jira dad badan oo aan booqanin xarumahaasi si ay ula socdaan xaaladooda caafimaad qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada dhuubley ee gobolka jubbada hoose ayaa bulshada ku dhaqan degmadaasi ugu baaqay inay booqdaan xarumaha caafimaadka si ay ula socdaan xaaladooda caafimaad islamarkaana ay u helaan daryeel caafimaad oo dhammaystiran magacayga waxaa ladhaha maxamed amiin geedi waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta hadda albadar joogta soomaalida ummadda soomaaliya aniga hadda kolley waxaan ku baraarujin lahaa xanuunada way iska badan yihiin waddankaa joogna dee waa waxoogaa dhulka horaan hor usii dhintay oo de xanuunadiisi way iska badan yihiin maadaama dheefta ka dhimatay dadka waxaan kula talin lahaa meeshaa joogtiin waa wadan soomaali ummad soomaaliya isfahmaysiin ha la joogtiin hataa ninkii wax alla oo tawar yar ha imaado ha isdaaweeyo ileen dadka ma fahmi waynaysiin qof wiilkaadoo kalea jooga haddaa hooyo soomaali tahay wiilka aa dhashay ee kan inta joogo hal waaye waa u niilo gargaara aduu ilaahay karaa noqdo bulshada horta marka koowaad baaqa aan ujeedinaya waxaa waaye inay ka taxadiraan nadaafadda ay waxaa koowaada caafimaad ugu hela waa nadaafadda haddii haddii hadda lagu soo daaway haddana waxba aa iska bedelin meesha uun aad taagan tahay daawada waxba kuma sukrinayso marka koowaad waxaan baaq bulshada u diraya inay ku dadaalaan dhanka nadaafadda sidaba caruurta yaryar nadaafadooda zaa'id loogu dadaalo waxaa kaloo dhihi lahaa markaad xanuunsataan marka koowaad inaad booqatiin xarumaha caafimaadka meelo n j o l iyo meelo barefadba waa jiraan labada meelba meeshii ku dhow inuu qofka si degdeg u gaaro sifa caafimaadkiisa meeshuu maraya loo ogaado dadka bukaan socodkaoo kale waxaan u diri lahaa in ay ku imaadaan xarunta caafimaadka shaqaale heegan ah iyo dawo tayo leh yaa laga helaa weliba hooyooyinka uurkale waxaan kula sii dardaarmayaa inay iska daayaan xaafadaha ay ku dhalayaane xarunta caafimaadka waa beri waxay leedahay umulisooyin u heegan ah mar walba in ay yimaadaan oo ayna umuliso dhaqameed iyo xilli xaaladoodu ay khatar galayso ayna noqonin inay yimaadaan xilli hore